This is VOA1, The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin arbaca ah labaiyo tobanka bisha may sanadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii barkii duhurnimo halka washingtonna ay tilmaamayso lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadaha duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo cabdulqaadir mursal samaka
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada boosaaso iyo sida ay ugu diyaargaroobayaan munaasabadda ciidulfidriga oo berri ku beegan bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa fawsiye axmed ciise dadka waxay dhahaan fawsiye suufi waxaan joogaa magaalada boosaaso maasha allah ciiddii waxa weeye rabadaanka aad buu ciiddan u wanaagsanayd ciidii hore way ka fiicnayd waayo dadku ma xagaa bixin soo ciiddan way ka aad bay u weshadnayd dadka waxa weeye dharka aad baa loo gatay ciidihii hore waxa weeye dadku way xagaabax bay ku maqnaayeen dad yar baa noo soo geli jiray laakiin ciidan dadku crowded bahayd aad buu dadku u badnaa dadkuna waxbay iibsanayeen dharku eerlibuu dhammaaday waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan sida dadka reer buurame ay u arkaan qaadashada tallaalka covid ee soomaaliya xilli cudurkaasi uu faraba-an ku hayo bulshada soomaaliyeed qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida
israa'iil ayaa kordhisay duqaynta khaza iyada oo gantaal ku qarxisay dhisme dabaq ah oo u deganaa taliya ka tirsan xamaas kooxaha falastiiniyiinta ayaa laba boqol iyo konton gantaal la beegsaday gudaha israa'iil iyaga oo dilay laba haween ah labadan haweena ayaa noqonaya kuwii ugu horreeyey ee israa'iil ka dhinta tan iyo markii ay xiisadu bilaabantay dhinaca falastiiniyiinta ugu yaraan qof oo ay ku jiraan sagaal carruur ah ayaa geeriyooday dowladda maraykanka ayaa ugu baaqday milkiilayaasha baabuurta inay isdejiyaan kadib markii leeman dhaadheer ay u galeen kaalmaha shidaalka xilli ay soo baxeen warar sheegaya in weerar internetka ah lagu qaaday shirkadda maamusha tubooyinka qaaday shidaalka ee maraykanka xogeeyayaasha wasaaradaha tamarta iyo amniga gudaha ee maraykanka ayaa u sheegay gaadiidleyda in dib loo furayo dhuumaha shidaalka ee hadda dansan maalmaha soo socda islamarkaana aanay jirin sabab ay dadka u walwalaan qiimaha lagu iibsado shidaalka ee dalkan maraykanka ayaa kor u kacay siddeed iyo afartankii saac ee lasoo dhaafay wuxuuna gaaray ku dhowaad saddex doolar taas oo ah qiimihii ugu sarreeyey ee muddo lix sano ah maanta waa maalinkii ugu dambeysay ee bisha barakaysan ee ramadaan waxaana dunida islaamka ay berri u dabaaldegi doonaan bilashada bisha shawaal ee soofur haddaba waa sidee diyaargarowga dhallinyarada reer boosaaso ay ugu jiraan maalintan ciidda ah waa kan yuusuf maxamuud yuusuf oo warbixintan noo soo diray iyadoo maalmo kooban ay nooga harsan tahay munaasabadda ciidulfidriga dhallinyarada magaalada boosaaso waxaa ka muuqata u diyaargarow xooggan waxaana inta badan lagu arkayaa xilliyada subax iyo habeenkii suuqyada magaalada boosaaso gaar ahaan carwooyinka iyagoo ka dukaamaysanaya halka kuwo kalena ay ku jiraan meheradaha timaha lagu jarto oo mashquul saa'id ah uu ka jiro sidoo kale maalmaha ciidda waxaa suuqyada ganacsiga yaryar kusoo biira dhallinyaro iibinaya dharka noocyadiisa kala duwan iyo weliba qalabyada ay ku ciyaaraan carruurta kuwaas oo dhaqaale ka sameeya maalmahan maadaama ay badan yihiin dadka suuqyada soo ugu hore magacii waa muxsin mustaaqiim oo ku nool magaalada boosaaso ganacsato ka alaabtan aan gadaa ciidda waxaan gadaa sida taakooyinka faashonka alaabooyinkan faashonka gawaarida ciyaalka ku ciyaara iyo wixii la mida gawaarida goryaalka ciyaalka ku ciyaara adugu alaabahaan gad waxay ka saabsan yihiin sida ciyaalku alaabaha ay ku ciyaaraan magacii maxaad bara muuse waxaa ka ganacsanaa xijaabada ayaa ka ganacsana waala suuquna waa aad ayuu u fiican yahay inkastoo cudurka korona fariis jiro adduunka saameeyey laakiin maasha allah weeye aad iyo aad ayuu suuq fiican yahay dadkuna suu adeeganaya waa aad aragtaan hadda waa kaas ciidu ore wuxuu kaga doomaya niyahu magaalada haddeer aad ayaa loo joogaa magaalo walba laga xagaabixi jiray laakiin hadda lagama xagaabixin waxaa meel iyo maalin masi wacan ayaa u shaqaynaa saasu marka wuu duwan yahay gabar waxaan ahay suuqleeya waxa weeye gabar suuqleeyaan ahay dadka waxa weeye suuqu waa maasha allah wallaahi sanadkan maasha allah maasha allah weeye dadkii maxagaa bixin waa la wada joogaa waxa weeye xaaladiisu waa maasha allah ilaahay baa xisaabi kara waxaweye maasha allah marka ganacsigu sanadkan wuu fiican yahay dee dadku waa dabaqyo sare iyo dabaqyo hoose bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa fawsiye axmed ciise dadka waxay dhahaan fawsiye suufi waxaan joogaa magaalada boosaaso maasha allah ciiddii waxa weeye rabadaanka aad buu ciidan u wanaagsanayd ciidii hore way ka fiicnayd waayo dadku ma xagaa bixin soo ciidan way ka way aad bay uga- way uga shidnayd dadka waxa weeye dharka aad baa loo gatay ciidii hore waxa weeye dadku way xagaabax bay ku maqnaayeen dad yar baa noo soo geli jiray laakiin ciidan dadku crowded baa ahayd aad buu dadku u badnaa Eh, dadkuna waxbay iibsanayeen dharku eerlibuu dhammaaday magacaygu waa cudmaal kooshin yaasiin sidaa u jeedaanba waxaan gadnaa dharka dumarka say u badan yihiin xijaabadii ee, saadadkii dhinac- nooc walboo dumarku ay xiranta- xirtaan wallaahi saa'id buu u fiican yahay oo dee waxaan filayaa ciididii hore aad buu uga fiican yahay wakhtigan la joogo dhalinyarada u yimi suuqa inay iibsadaan dharka ciidda ayaan weydiinay sida ay ugu diyaargaroobeen maalinta ciidulfidriga oo ay naga xigto oo keliya maalmo kooban magaci waa waa maxamed faysi siciid bare waxaa waxaa soo iibsada dharka ciidda hadda waxaa isku diyaaraya maalinta ciidda maanta waa siddeed iyo labaatanka bisha eh, ramadaanka waa siddeed iyo labaatan lama huba inay soddon ay ku dhammaysay amse sagaal iyo labaatan ay ku dhammaysay si fiican aa u ciidina ciiddii hore tanaa ka fiican tana waa dhammaanteena waa ciidina ciida wanaagsanaa leeyahay magacaygu waa cabshir maxamed axmed Een, waxaan ku noolahay magaalada boosaaso Ee, hadda aan kula hadlahay suuqa een, weyn ee boosaasaan joogaa Een, runtii waxaan ee, ka mid ah dadka hadda iibsanayo ee, dharka Een, waxaan ila socda hadda ee, wiilkayga yar oo hadda aan dhar u soo iibiyey kalam Een, soomaalida waxaan leeyahay meel kasta ay joogto kullu caam wa antum bikhayr bismillaah marka hore magacii waa ismaaciil kaarshe ibraahim maanta waxaa imaaday suuqa buusaasood run ahaantii dee macnaha maanta iyo farxaddeeda iyo macnaha ee, khushuuciga macnaha lama soo koobi karo Ee, ciidaana macnaha waa ku faraxsanahay macnaha aniga maanta suuqa buuso imaaday inaa ka adeegto run ahaantii noo ku faraxsanahay wallaahi run ahaantii dee ciiddaa macnaha farxaddeeda lama soo koobi karo ciiddaa macnaha waa ciid macnaha dharkii iyo fiicnaa ka imaaday dhar qurux badan macnaha aniga macnaha runaantii deeqay ama ijacajibiyey dadka dhan baa la jooga aniga maanta macnaha dee saaxiibka ibnaan ramos ee ila gar fadhiyo runaantii dee waa ku faraxsan maanta farxaddee lama soo koobi karo si kastaba ha haatee ciidan ayaa sanadkan kulminaysa dhalinyaro badan maadaama weli magaalada boosaaso aysan dadka inta badan aysan ka xagaa bixin iyadoo rabadaanna sanadkan uu ku soo aaday xilliga qaboobaha oo wax yar ay ka dhiman tahay bilaha laga xagaabaxo magaalada boosaaso waxaa intaasi sii dheereed in goobaha waxbarashada dhalinyarada dhowaan loo xiray maadaama ay galeen imtixaanka halka dhalinyarada fasalada sideedaadka iyo labatobanaadkana ay geli doonaan bacda iid yuusuf maxamuud v o e boosaaso
dhegaystayaal waa run oo guud ahaan soomaalidu waa isku dhaqan hase ahaatee waxaa jira dhaqan hoosaadyo ay degaamadu ku yara kala duwan yihiin maalin walba meel kasta waxaa ka dhacaya iska horimaad dhaqan oo ka imanaya qofka oo ay noloshu baal cusub uga furayso isla dhaqan hoosaadkiisa ama la kulmaya dhaqammo dad kale sida iska horimaadka dhaqamada shisheeyaha iyo sokeeyaha reer miyiga iyo reer magaalka dhallinyarada iyo waayeelka erayadaasi waxay ku xusan yihiin ararta sheekada la magac baxday waa suge iyo warsane sodcaalkii soddonka maalmood toddobaatannadii qarnigii labaatanaadna uu qoray allah u naxariistay xuseen sheekh axmed kadare oo ka mid ahaa u halgamayaashii qoristaab soomaaliga sheekada waxaa ku googo'an suugaan inteeda badan ay tiriyeen maansayahano caana waxaana hadba mushkiladda markaa hortaal u soo deliishanaya ama xusuusanaya labada oday ee sheekadu ku socoto waa suge iyo warsame laga bilaabo toddobaadka soo socda ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ee v o e-da galbaha arbacada iyo axadda fiidkii iyada oo qaybqayb ah hadduu eebba idmo
markana aan dib ugu laabanno kaalmihii qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan
محمد أحمد النبي شرق قد درس للرب صال على خير الوجود ومن صدع النبي ينوال أمرك والوصال سادة النبي نوى أمرك والوصال صدع النبي ينوال أمرك والوصال يا ساحة على ود الحبيب العسل سجل للنار الهدى من نوره قبصا والرب صال على خير الوجود ومن صدع النبي ينوى أمرك والوصال سادة النبي نوى أمرك والوصال صدع النبي ينوى أمرك والوصال الرب صال على خير الوجود ومن صدع النبي ينوى أمرك والوصال سادة النبي نوى أمرك والوصال صدى النبي ينوال أمرك والوصى ورد دار في ووضع أنتهي أبدا عرضات بك يشفع من بنى وأصى يا رب صال على خير الوجود ومن صدى النبي ينوال أمرك والوصى سادة النبي نوى أمرك والوصال صدى النبي ينوال أمرك والوصى وقل الآن للحمل مكي من مدر هواك فيه بفؤاد السادة في قرصا يا رب صل على خير الوجود ومن صدى نبيك ينوال أمرك والوصال سادة النبي نوى أمرك والوصال صلى النبيك ينوال أمرك والوصال يا رب صل على خير الوجود ومن صدى نبيك ينوال أمرك والوصال سادة النبي نوى أمرك والوصال صدى نبيك ينوال أمرك والوصال وأنت ما سبوك رجي غبوغ لا تكون بكم أنا ظلمنا وعندما حبسا يا رب صل على خير الوجود ومن صدى النبي ينوال أمرك والوصال سادة النبي نوى أمرك والوصال صدى النبي ينوال أمرك والوصال وكيف لا ورسوله الله يخير لا تكون من نوره لظلام الشرك قدم صال يا رب صال على خير الوجود ومن صدى النبي ينوال أمرك والوصال سادة النبي نوى أمرك والوصال صدى النبي ينوال أمرك والوصال رب صال على خير الوجود ومن صدى النبي ينوال أمرك والوصال سادة النبي نوى أمرك والوصال صدى النبي ينوال أمرك والوصال لك الشفاعة فيه يوم الميعاد إذا وقلبنا قد وجل خطبك وصال يا رب صال على خير الوجود ومن صدى النبي ينوال أمرك والوصال سادة النبي نوى أمرك والوصال صلى النبي نوال أمرك والوصل يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا عدتي وبصالي على خير وجود ومن سدى نبينا والهمك والرسول
soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka uu sida faraha ba-aan u saameeyey cudurka covid nteen waxaana jiray tallaal la gaarsiiyey soomaaliya haddaba warbixin la xidhiirta sida ay dadweynaha ku nool buurma ee somalilan u arkaan tallaalkaasi waxaa warbixintan nooga soo diray haashim sheekh cumar good iyadoo ay jirto magaalada boorama cabsi dadweynuhu ka qabaan faafitaanka xanuunka safarka ee covid ee mar labaad soo labakacliyey ayaan dadweynaha magaalada waxaan wax ka weydiinay sida ay u qaadanayaan tallaalka loogu talagalay ka hortega faafitaanka coronavirus magacaygu waa xuseen musadexi waan qaatay tallaalkii hore waxaan filaynaa kii dambe iyo inuu naga habsaamay ayaan filaynaa dowladdu waa inay si deg dega u keento tallaalkii labaad haddii kale wayna leynaysa dibadaha wakhtigii u qaadan lahaa way gaadhaan jeclahay waa inay dowlad si ugu dhaqso badan u keento haddayna magaaladaasi hadday kalkii hore waxba kama jireen magacaygu waa mirshaad moomin dhimbiil haddii aan ka hadlo qaybtan irbadda amba tallaalka tallaalka nooma fiin annaga sababtoo ah irbaddan waxbaa lagu sheegay xanuun baa lagu shay lafteeda isma tallaalayno dadkii waalidkii iyo dadkii kale waan ka joojinay irbaddan ha la soo caddeeyo sida fiican u habboon aniga iyo reerkay kuma tala jinays tallaalnaba irbaddaana ku kalsoonay injineer yanaadar bilaal injineer bilaal loo yaqaan maalintii ugu horreysay la keenay dirqaaba waan ku helay wali dadaal dhaweer baan u galay waan qaatay wax dhibaatana kalama kulmin haddadana diyaar waanu ahay qaybta labaad markay soo noqoto insha allahu tacaala kiisa labaadna inaan qaato kun saddexaad hadduu yimaado waan qaadanayaa marka anu waxaan u arkaa inuu wax aad u anfacayay dadkaya wax adduunyadii o dhan isku raacdayoo la soo tijaabiyeyoo way jiraan dad badan oo wax ka sheeg sheegaya lakin waxba kama jiraan de intaan aragnay dadkii qaatay waxa weeyaan wax dhibaato ah oon ku aragnay ma jirto badan qof qof waa la sheegaya lakin de kunkii qof iyo qof waa laga yaabaa marka dadkana waxaan kula talinaya hadday mar labaad soo noqdo intii aanan qaadan ee markii hore aynoo suuro gelin inay ka faa'idaystaan jaaniisada dambe iman doona insha allahu tacaala marka dee wax adduunyadu ay soo eegto caafimaadkii nii wax ka taraya waa muhim qofku inuu ku dadaalo asbaabta inaan la nimaadnana ilaah bayna amray taladana ilaah baa leh marka asbaabtan aan la imanayna ilahna waan tala saaranayna magacaygu waa khadar cabdi khayre anu waxaan ka mid ahay dadkii tallaalka qaatay horta inaynu ilaahay tala saarannaa waa mid meesha taalla laakiin wixii asbaaba ee ibni aadamka aynu kala simannahay ee adduunyada aynu kala simannahay inaynu yeelnaa iyadana waa mid meesha ku jirta anugu waan qaatay wax dhiba kama dareemin dadadka qaarkood marka qaarkood waa laga yaaba inay xoogaa yar xumada ay dareemaan tanna kolley tallaal kastoo la qaataa dee wuxuu iska leeyahay dareenkiisa iyo marka qaarkood inuu jidhku yar jidhdiidi karo ummadda iyo bulshada waxaan kula talin lahaa in tallaalka loo dhaganuglaado laga faa'iidaysto anigu waan qaatay kii koowaad markii koowaad baan qaatay marka labaadna insha allah waan sugayaa diyaarna waanu hay inaan qaato dadkana waan ku boorinayaa inay ka faa'iidaystaan tallaalkaas ilaahayna tala saartaan magacaygu waa ismaaciil cilmi jooga magaalada boorama qaatayna tallaalka covid qaatay markii ugu horreysa uu soo baxay kolleyto xumad wuu leeyahay oo xumad waan ku aragnay waxoogay hargabkuna wuu samaynayaa inuu muxuaha inuu hargab oo kale yahay baad moodaysaa laakiin wax dhib oo kale annagu kuma anaanan
dhakhaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadka ee ku nool gobolka awdal ayaa uga digayay dadweynaha halista xanuunka coronavirus iyo inay qaataan talooyinka caafimaad ee la xidhiidha xanuun dhaliyaha coronavirus walow aanay dadweynuhu aada ugu dheganugleyn talooyinkaasi la xidhiidha xanuunka covid haashim sheekh cumar good v o a boorama
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samankaab
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa ku guuleysatay horyaalka ingiriiska kadib markii dariskeeda manchester united oo kula loolamaysay horyaalkaasi ay guuldaro laba iyo halah kasoo gaartay ciyaartii xalay kooxda leicester city guuldarada manchester united soo gaartay ayaana ka dhigan guusha horyaalka city oo ka horeysa toban dhibcood oo nadiif ah iyadoo leh siddeetan dhibcood waxaana horyaalka xil ciyaareedka ka harsan saddex kulan oo keliya inkastoo kooxda chelsea ay toddobaadkan uga badisay garoonkeeda itixaad haddana manchester city ayaa sanadkan si qurux badan ugu guuleysatay horyaalka dalkeeda waxaan markasta ku xusuusan doonaa xili ciyaareedkan qaabkii aan ku qaadnay horyaalka ayuu yidhi tababare bebe guardiola oo ku faraxsanaa inay horyaalka qaadaan iyagoo xitaa garoonka aan iman waa markii saddexaad ee guardiola uu manchester city u qaado horyaalka premier leaga kooxda manchester city ayaa sidoo kale xili ciyaareedkan ku guuleysatay koobka league kaabka oo ah tartanka saddexaad ee laga ciyaaro gudaha ingiriiska iyadoo haddana fiinaalka kooxda chelsea ay isula fadhiyaan koobka horyaalada yurub ee uefa champions league tababare bebe guardiola ayaa lagu ammaanaa inuu dhisay koox awood badan isagoo sidoo kalena isbedel ku sameeyey kooxdaasi qaab ciyaareedkii lagu yaqiinay manchester city ayaana hadda loo arkaa mid ka mid ah kooxaha ugu awooda badan qaaradda yurub horyaalka premier leaga oo manchester city ay ku guuleysatay ayaa waxaa kaalinta labaad ku jirta kooxda manchester united oo haysata toddobaatan dhibic lester ayaa kusoo xigta oo haysata lix iyo lixdan dhibic chelsea oo kaalinta afraad ku jirtana waxa ay haystaan afar iyo lixdan dhibic westham ayaa haysata siddeed iyo konton dhibic kooxdii sanadkii hore ku guuleysatay horyaalka premier leaga ee liverpool ayaana sanadkan uu xaalka ku xun yahay iyagoo ku jira kaalinta lixaad waxa ay leeyihiin toddoba iyo konton dhibic liverpool ayaa sanadkii hore muujisay awood dheeri ah iyadoo ku guuleysatay horyaalka xilli ay ka harsanaayeen in ka badan shan kulan tottenhamna waxa ay ku jirtaa kaalinta toddobaad oo lix iyo konton dhibic ayay urursadeen halka kooxda evertonna ay shan iyo konton dhibic ugu jiraan kaalinta sideedaad kooxda tababare michael arteta ee arsenal ayaana sanadkan qaadanaysa mid ka mida waayaheedii ugu xumaa iyadoo urursatay labaiyo konton dhibic waxaanay ku jiraan kaalinta sagaalaad ee kala horeynta horyaalka premier leaga kooxaha fulham westbrom albion iyo sheffield united ayaana sanadkan u laabtay heerka hoose ee seeribida iyagoo awoodi waayey in tartanka ay sanadkan kusii jiraan saddexdan kooxood ayaana tartanka isaga haray iyadoo ay ka harsan tahay ilaa iyo saddex kulan wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatanna kusoo dhowaada qasiidada nebi ammaanka ah
Thank you
halkaasna waxaanu ugu dilbaahintayna idaacadadoodin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo wadisha